بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله والمعطل الصاغد منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمغلوب قسمان التلا إبدال راو ما بالراو قسم وقلب إسناد لمتن قسم waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa almanduuma albayquniya halkan waxaan guda gelaynaa waxa la yidhaahdo almucطal sheikhu marka wuxuu yidhi wlmucطalu asaaqiطu minhu hnaani waa cilmi ama qayb qaybaha cilmi xadiidka ka mida oo sanadkana ku saabsan mucطal ayaa la yidhaahdaa tacriifkiisu waa maa saqطa min isnaadihi ithnaani fasaacidan maa saqطa min isnaadihi ithnaani fasaacida cala اtawaali ma saqطa min isnaadihi ithnaani fasaacida cala اtawaali waa xadiiska sanadkiisa ou ka dhaco laba raawi iyo wax ka badan bishardi laakiin atawaali wa waa sixigaan dadkaas sanadkii laba qofood ay ka maqan tahay iyo wixii ka badan laba qofood laakiin bishardi e waxaasu ama laba ha noqdeen ama ha ka bateena inay yihiin wax tixan oo xiriira oo aan cid u dhexaydaahu aysa jirin waxaa la yidhahdaa mucdal ayaa la yidhahdaa mucdal ayaa la yidhahdaa waa maa saqata min isnaadihi ithnaani fasaacidan labo iyo wax ka badan ayaa sanadka ka dhacaya oo sanadka ka maqan laba nin ama laba raawi iyo wax ka badan ayaa sanadka ka maqan bishardi laakiin ama laba ha noqdeen ama haka ka badnaadeene ee labadaas ama wixii labada ka badan saddex iyo afar waxay rabaan ha noqdeene way tixan yihiin oo way xiriiriyaan dad isku xixiga waay xagga sanadka looma dhexeeyo hore waxaan usoo marnay waxa la yidhaahdo munqaic tacriifkiisa waa soo marno waxaan nidhi sanadka dhexdiisa wixii ka dhacaa haddii wax ka dhacaan sanadka dhexdiisa bishardi e cadam tawaali ayaa waxaa la yidhahdaa munqaic haddeer maanta mucdalka sanadka dhexdiisa loo shardi maayo ama awalka wuxuu ha ahaadeen ama aakhirka ha ahaadeen ama dhexda ha ahaadeene waxaa shardiya laba arrimood oo loo shardinaa mucdalka labo iyo wax ka badan dadka dhacahu inay yihiin labo iyo wax ka badan sanadka inay ka maqan yihiin labo ama wax ka badan labo ama waa iska fiiriyaa shardi maaha in wuxuu labada ka badan yihiin laba waa inaysan ka yaraanin intay la egyihiin tirada laguma xadidin xagga badnaanta laakiin xagga yaraanta waa xagge waa inaysan laba ka yaraanin shardiga labaad waa maxay waa in waxaasu ay yihiin wax xariira dad isku xiga raawi sheekhiisii iyo raawi kale iyo sheekhiisii waxa isku xariiro saas inay noqdaan ayaa loo baahanya shardi a markii sheega mucdal lagu sheega kaasaa waxaa la yidhahdaa almuctalu kaasaa la yidhahdaa tusaale ahaan malik naafic ibnu cumar waa sanadkii soo maa malik naafica isla maqan maxaa la yidhahdaa xadiiskaas malik naafica isla go-an waa saxiigaan labadoo soo maa waa awalkii sanadka laakiin mucdalku sheeg maadaama ay laba iyo wax ka badan ay yihiin wax kalena waa lagu magacaabi karaa laakiin biictibaarin aakhara loogu magacaaba aduu waxaa fiirsataa keliya sanadka wax ka miduhu ma maqan yihiin oo laba dhan laba raawi dhan oo haddana isku xigxigaahi ma maqan yihiin fiirso bes haddii intaas aada hesho waa kuu dhammaatay shuruudii waxaad ku magacaabay xadiidkaas muctal marka haddii uu maqan yahay malik ay isla maqan yihiin iyo naafici waxaan leenahay waa mucdalaan leenahay waxaa la mid a in labada damba maqan tahay oo naafic iyo ibnu cumar hadday maqan yihiin waa labo waana isxigaan intaas keliya ka fiiri awal miyay ku jiraan oo awal miyay ka dhaceen aakhir miyay ka dhaceen dhexda miyay ka dhaceen waxba ha u fiirin intaas waa la fahmaan umaleynaa والمعطل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن وما أتى وحي ماذا مدلسا حالو يهكيل تدليسي نوعان ولبا نوع الأول نوع لبضا نوع متك هوري الإسقاط للشيخ والشيخ إن للردو وراوي شيخي سأوردو وأن ينقل وأنا إنو كسر نقلي عمن فوقه عدة asaga ka korayda bican oo uga soo wariyo shaykhiisi ciddii ka korreyday ayuu wuxuu uga soo warinaa bican iyo waan waan ay waanna waay ee wasankaas sida u dhigay wathaani midka labaad oo qaybaha tadliiska ka mid ah iyo shayga mudallaska ah laa yusqiطuhu raawigu shaykhiisa ma ridaayo meesha ka saari maayo laakinse yasif waa uu tilmaamaa awsaafahu tilmaamihiisa bimaa shay ayuu ku tilmaamaa laa yancarifu bihi shaygu uusa ku aqoonsamaynin shaykhu oo shaykha aan lagu aqoonsanaynin oo shaykhu uusa macruufku noqonaynin halkan waxaan guda gelaynaa waxa la yidhaahdo almudallas ama altadliis تدليس من الدلس على كيني دلس وهو اختلاط الظلام بالنور و اختلاط الظلام بالنور الدلس بفتحتين الدلس اللي اختلاط الظلام بالنور و التدليسنا تعريف كيسو وإخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره وعنري تدليس وحلقة كينا نري أسأل كيسو ومحي من الدلس دلسكuna waa maxay waa اkhtilaaط الظalaami bالnuur waa mugdigu marku ku dheehmo uu barxo iftiinka xilliga qoraxdu ay dhacdo oo dhulku aasmadoobaadka uu yahay cilalawda iyo aasmadoobaadkaas wa darasku waa kaasa tadliis laakiin hadda maxaa laga wadaa xadiiskan tadliisa lagu sameeyey markii la leeyahay waxaa laga wadaa ikfaau caybin fi اlisnaadi wa taxsiinu lidaahirihi culamada qaar saas ku tacriifiyey cayb sanadka ku jirtay oo naloo duugo oo naloo aqariyo iyo buudiga iyo muuqaalka sanadka oo naloo qurxiyo naloo xardho wax naloo qariya waa wax qarinaa ku jirta wax qarinaa ku jirta tadliistaad maqasho wax qarinaa ku jirta waayahay mudallas iyo mudallisna waxay kala yihiin mudallasku waa ismu mafcuulo waa maxay waa xadiidkii ama sanadkii tadliiska lagu sameeyey mudalliskuna waa maxay waa ninkii tadliiskan sameeyo wax duugay wax qariyay waay waayahay xadiiska marka markii laleeyahay waa mudallas ama tadliisku waxa u qaybsamaa u yidhi shaykhu laba qaybood qaybta koobaad alisqaatu lishaykhi wa an yanqula caman fawqahu bican wa an uu yidhi waxaa la yidhahdaa tadliiskan waxay culammadu u yidhahdaan tadliis lisnaada la yidhahdaa tadliis lisnaada tadliiska tacriifkiisu waa maxay wa an yarwiya araawi عمن سمع منه أن يروي الراوي عمن سمع منه وعاصره أو عاصره أو عاصره ما لم يسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه موهما أنه سمعه منه موهما أنه سمعه منه قيبت كوبات تدليس وحا ليلها نري تدليس الإسناد تعريف كيو ذوام حي تدليس الإسناد تعريف كيسو وحا نري وحا ليلها ذا أن يروي الراوي راوي إنو وريو yuu ka warinaa laakiin iska fiiri caman samica minhu cid oo wax ka maqlay oo lagu yaqaano inuu arday u yahay oo wax ka wariyey ow caasarahu ama ugu yaraan ay isku casri joogaanoo inuu wax ka maqlahay ay suurtagal tahay yaysaba sugnaanin inuu mar marar ka mida wax ka maqlay laakiin waa un isku casri muxuu ka warinaa laakiin ninkaas marka maanta ninkaas shiikhiisa ahaa jiray ama isku casriga ahaayeen haddeer wuxuu ka warinaa waa maxay maa lam yasmac minhu xadiisuu marnaba ka maqlin uu ka warinaa xadiisuu marnaba ka maqlin uu ka warinaa laakiin muxuu samaynaa muuhiman anahu samicahu minhu dadka wuxuu u muudsiinaa oo u ekaysiinaa inuu sheekhaas xadiiskan ka maqlay saasaa loo malaynaa si marka ismuudsiintaas iyo muudsiintaasu ay u xaqiiqowdo ninkuna uusa beenlow u noqon sou beenta iskaga ilaaliyo sheekhaani mudaliskaahi dadkana ugu malaysiiyo inuu sheikhaa xadiiskan isagu ka maqlay waxaa jirta erayo iyo alfaad uu adeegsado oo aan ku caddayn inuu isagu ka maqlay xadiiskan dad badanna ay adeegsadaan dadka hadalka qofka ka maqlay iyo dad aan ka maqlinba intaba isla adeegsadaan erayo lagu dhuumo karo waay erayadaas saddex erayo asal u ah ereyga koobaad waa maxay waa can habaa la iskaga wariyaa can cabdiraxmaan haddaad tidhahdo cabdiraxmaan waxaa laga wariyey beentaa miya haddaad ka maqashana waa kaasa haddaada ka maqlinna goorbicid kala hayd ka maqasho oo laga wariyey waa kaasa can waa adeegsanaa wuxuu kaloo adeegsanaa anna cabdiraxmaan oo tusaale ahaan le anna cabdiraxmaan tusaale wa anna fulan qaala kada wa kada erey lagu dhunto waa asna waxaa kaloo la mid ahoo ereyada lagu dhunta ka mid a idinkuna laga yaaba inaad hadda la yaabaydin in lagu dhunto qaala a ereyada lagu dhunta ka mid a qaala de waa yidhi saasii la taasay waa yidhi laakiin ninkii kasoo wariyey waa uu jaray qaala marka kuma cadda inuu ninkaan si toos wax uga maqlay ereyada noocaasu marka adeegsanaa ereyada lagu dhunto mudalisiintu ku dhuntaan weeye shaykhiisiina waa jare dahda shaykhiisii waa jara wuxuuna wax ka warinaa sheekhiisa kii ka korreeya u ka warinaa shaykhiisii waa jaran yahay sheekhiisii sheekhii ka korreeyay wax ka warinaa laakiin yani sheekhii xadiiskan isaga u sheegay oo iska jara midka laftirkiisa hadda uu ka warinayo sheekh mu yaama soo ma aha midka hadda uu ka warinaya xadiiskan sheekh ma u yahay ma soo maaha waa u yahay sheekh asal waa u yahay laakiin maanta xadiiskan miyuu ka maqla xadiiskan kama uusan maqal xadiiskan kama uusan maqlin waaya tusaalahaan adiga laba sheekhaad leedahay ood wax ka waridaa labadooduna iyagaa wax kala wariya oo sheekh isku oo culummo isku ah intaas ma leela socdaa horta ma dhaca ma dhici kartaa mase ma dhici karto laba sheekoo iyagu arday iyo sheekh isku aha inay labaduba adiga sheekh kuu noqdaan soo ma dhici karto arday iyo sheekhiis adiga labaduba waxay ku yihiin waxay ku yihiin labaduba labada mid walboo ka mid a sheekhuu ku yahay oo mid walboo ka mid a waxbaad ka dhigatay axaadiisaad ka wariday xadiis axaadiista ka mid aha maanta waxaad ka wariday laakiin labadooda ardaygaas iyo sheekhaas labaduba adiga sheekha ku ahaa ardaygii labadoodii midkii ardayga xadiiskan ka warisa waxaad tiri hadhowdii sanadku soo caali kuugu noqdo laguma fahmi karee oo labadaba inaad wax ka warida waa lagu ogaa jire ardayga iska goy ee waxaa u boodaa sheekhiisa adigana sheekha kuu ahaa bood iskana ilaaliya alfaadda haddaad ku dhawaaqdo beenta aad ku dhacayso oo xadathanii iyo samictu iyo akhbaranii iyo wax la midkaba ka fogaani markaasaad can iyo anna iyo ku gambe iyo waxyaabaha noocaas oo kalea ina suaali kama soo maa qofkii marka xadiiskaas arkaa muxuu umalaynaa nin he sheekhi awlahaa jiray wax ka wariyaata adugu hadda markii saas daahirka sanadka loo fiiriyo itisaal waay waa tixan yar mana tixneen ninaa ka maqan meesha sababta ku kalifa waa maxay inuu jaro asbaabta ku kalifa waa fara badan tahay mabniyu lilmajhuulka soo maadnaan soo maadnaan arki jirin suriqa annicaalu wixii kaba axaday maxaa loo qarshay ma laga baqaa ma waan la ogeyn ma dhibaataa jirta ma siyaasadaa jirta ma qofkiiyaa wax ka yihiin kanna wax badana dhici kara waxaa suurtagal ah inuu waxoogaa isla weynan galay sheekhaan hoose ee uu isleeyahay midkaan ka boode midkaan ma mudna inaad wax ka waridee midka ka koreeya ka weri waa dhici karta soo maa waxaa dhici karta dawladda xilligaas jirta xataa in laga cabsa haddii ninkaan wax laga wariyo ninku inuu jeelka galaa suurtagala amniga dartiis waa suurtagal inuu dagaal kale kala dhexeeyo sanadkiina inuu sheego xadiidka inuu sheegana uu ku qasban yahana waa suurtagal waxyaaba fara badana dhici karta waxaa kaloo suurtagala una badan in ninka wax ku ogyahay waa badan tahay inta badan ninkaanu wax ku ogyahay dacfiu ku ogyahay in lagu cela xadiiskiisau dareemaa waxyaaba saasuu ka baqaa markaasuu isleeyahay iskaba jar ninkaan iskaba goy ee sheekha kore u bood adigana sheekha kuwa asagana sheekha idiin ahaa halkaasu u booda meeshaas damba marka xoogaa waxaa ku jira wax yaroo khaladaa ku jira khaladaa ka muuda ninka marka saasoo ay ku caddaato xadiidkiisa maxaan leenahay xadiidkiisa waa la iska fiirinaa waa la fatashaa wax allaala wixii uu can ku wariyo ama anna ku wariyo ama uu ku wariyo qaala uu ku wariyo waxaa laleeyahy waa taxta almuraaqaba leeyahy kor u hay kor u hay leeyahy laga qaada maayo ilaa laga hubiyo inuu hadalkan qofkaan si fiican uga maqlay tadliiskaas maxaa la yidhaha nidhi tdliis اlisnaad tadliiska qaybta labaad wathani laa yusqiطhu ou yidhi mogtahay lakin yasifu awsaafahu bima laa yancarif bima bihi laa yancarif waxaa la yidhaha tadliiskana tadliis الshuyuukh ayaa la yidhaha sheikhuna saa tacriifiyey tadliiska qaybta labaad waa maxay sheekhii inuu wax ka wariyo uu dhibsanaayey maanta ma jaraayo ma goynayo meesha ka saari umaayo sheekhan mudliska raawiga mudliska ahu kii ou inuu wax ka wariya dhibsanayay maanta meesha ka saari maayo oo uu joogaa meesha laakiin haddana indha sarcaad u samaynaa indha sarcaadku waa maxay qof walba hu magac ama kunyo ama naanays ay caan ku tahay oo muxadisiintu ku yaqaaneenaa jirta soo ma ninkaanu wuxuu rabaa inuu ninkan wax ka wariyo haddana ninka lagu wareero oo aan la dhihin ninkii dadka dhan wax ka wari jireen ninkii daciifka ahaa qofkii saasaa wax ka wariyey inaan la dhihin ninku nin cusub u ekaadou rabaa markaasu wuxuu raadinaa magac la yidhaahdo ninka ama tilmaam uu ku tilmaaman yahay ama kunyo uu leeyahay laakiin qof ku taqaanaa isa jira intanadan hadda meesha fadhida soo lagama yaabo naanaysyo iyo magacyo iyo kunyooyin iyo ama hooy ha ku koolkoolido ama gobol ha looga yaqaano amaba waa inta loogu waqlalay haddana ha laga tage waxyaaba noo gaargaaru soo ma jiraan waxaas gaargaarka haubaaraan waxaas gaargaarka haubaara waxaas gaargaarka markuu baaro waa uu soo helaa markaasu qofkii ku magacaaba ama ku tilmaama markaasu xadatanaana ku warinaa runtiis xadaanaa waa run ahbaranaa waa run ninku warka waa u sheegay laakiin marka aduu warka maqasho ninkan tusaalahaan daciif u ahaa ibnulhayaca oo kale cabdullahi ibnulhayaca waa daciif sida kale imaam u ahaa laakiin xifdigiisa waxa ku saabsana loo daciifiyey ninkii wuxuu ku tilmaamaa tilmaan annagu aanaan ku aqoon muxadidintu aysa ku aqoon magaciisa ku aqoon kunyaysa ku aqoon ku tilmaama saas markii loo fiirsho marka sanadka laguma degdegaayo qofkii baaritaan u gala sanadkii sanad qurux badan oo macaan oon daciif ku jirin ayuu qofka u qaadanaa waa xiisaynaa qofka qaadanaa ama waa lagu wareeraa saalaaqoo weyna ama bacda tacab washidda a waxaa lasoo ogaanaa ninkaan inuu ninka hebel ahaaye wuxuu yihi marka marka mudali tadliisku calaa kullin waxaan idhi sheikhu laba u qaybiyey qaybta koobaad waa maxay waa tadliis lisnaad tadliis lisnaad waa in raawigu ou cid isagoo hadda ka hor wax ka maqlay ama uu yaraan isku casri ay ahaayeen ou ka wariyo wax uusa haddeer ka maqal laakiin wuxuu dadka ugu ekaysiinahaa nidhi inuu ka maqlay alfaadda odeegsaa waa maxaa nidhi alfaadda can iyo anna iyo iyo qaala iyo waxa la midka adeegsanaa tadliiska qaybta labaad waxaa nidhi waxaa la yidhaha tadliisu e ashuyuukh ninkaani mudaliskaahi sheekhiisa ma ma goynaayo ma tuuraayo laakiin muxuu samaynaa wuxuu ku tilmaama ama ku magacaaba wax annagu aanaan ku aqoonin oo sacaan ku ahayn oon lagu fahmi karin si aan loo fahmi karin oo tilmaan aan la fahmi karin uu ka bixinaa wuxuu yihi marka sheikhu wamaa ataa xadiidkii yimid wamaa ataa xadiiska yimaada oo yimid mudallasan xaal uu yahay mid la tadliisiyey nawcaani waa laba nooc waay waa laba qaybood alwalu labada nooc midka hore alisqaatu waa ridid oo lishaykhi shaykha u sugnaatay raawigaa shaykhiisii xufsina wa an yanqula iyo waa inuu kasoo wariyo oo kasoo guuriyo xadiidka markaan canman fawqahu cidduu wax ka wariyay ciddii ka korreeyda u kasoo guurina isaga laftigiisu sheekh waa u noqon kartaa soo maa bican ayuu uga soo guurinaa sheekh waa u tahay asalka lakin xadiidkan sheekh uguma ah iska fiirsha meeshaas waxaa laga yaabaa meeshaas in dadku qaarkood ku wareeraan qofu inay ka warido sheekhiisii waxaysa ka maqlin maanta xadiidkan qofku sheekh uguma aha sheekhaanu xadiidkan maanta raawigan sheekh uguma aha lakin asalka sheekhu u yahay waa yahay waa in yanqula iyo inuu wariyo soo naqliyo soo guuriyo xadiidka raawigu caman fawqahu cidda isaga ka korayda raawi sheekhiisa ka korayda bican uga soo guuriyo iyo wa an wa an maxaan leenahay anna weeye laakiin waxaa loo takiifiyey sanadka maalkii la yidhaahdo shicirka sababtiisa wathani qaybta labaad iyo mudaliska qaybtiisa labaad iyo tadliiska qaybtiisa labaad laa yusqituhu raawigu ma ridaayo shaykhiisa laakiinse hee yasif yasifu wuxuu ku tilmaamaa awsaafahu tilmaamaha shaykhiisa wuxuu ku tilmaamaa bimaa shay iyo sifaya tilmaan laa yancarifu bihi ausa ku aqoonsamaynin sheekhu sheekhu wax la yaqaan ma ku nuqaayo waa ku wareeraynaa maanta o dhan lama aqoon karo isaguna intaasuu ka rabaa in la aqoon waayo rabaa sababa u qarinaana waa un jirtaa asbaabaha loo qariyana aaday u fara badan tahay darsigiina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilahi atawfiiq